asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu kolba dhinac ka soo hoorin jirnay annagoo soo weeqaalinaa kolba qayb hor leh middaasoo laga yaabo inuu fooftaankeedu saxan yahay ama taasoo laga yaabo inay soo araratay oo ararashadii iyo haddii eebba idmahayo harkin barqeeddii ay imaadeen taasoo ah mid ee ku sugnaatay ama ka sugnaatay ama ku caddaatay ama ka caddaatay ama u ekaatay ama ka ekaatay afkeenna hooyo iyo mid uun dadkeenna asal iyo farac ugu lug leh kuwaasoo ah kuwadii kala duwan oo laga yaabo mar in ay kaa qusliyaan marna kaa cadhaysiiyaan marna qiira ku geliyaan waana xubinteennaas muhiimka ah midda maanta halkan aan ku wadaagayno sidaad u ogtihiinba dhegaystayaal waagii hore soomaalidii hore ma lahaan jirin barbaaro iska aroob ah ama saaqidiin ah ama manooyo ah ama maaragtay xoolamdadariinah oo fara badan oo hadda sida barbaartan farada badan ee dhowr kale ee magaalooyinka inoo joogtaan waxbay unagu toorayna laadhuuda ciyaaroo kaleento aan ahayn hadda waayahan dambe waxaad arkaysaa kumanaan boqolaal ama malaayiin dhallinyaro ah oo barbaar ah oo heerkoodii iyo lafahooda midnaba aan waxba ugu turay kuwaasoo laga yaabo inayna cilmina kororsanin caqlina u siyaadin laadhuudana ciyaara qabyaaladna ku dooda kuwaasoo ah kuwa aan haddii eebba idmahayo waxba mustaqbal wanaagsan uusan ka soo ifaynin dhankooda kuwaasoo ah kuwa shaqagab ah ooan awoodba u lahayn inay shaqaystaan iyagoo weliba ah kuwa bilaa akhlaaq ah kuwaasoo ah weliba kuwa aan heerahoodii iyo waalidiintoodii ku xidhnaynoo xoolamdadariin magaalooyinka iska joogoo oroobaho dhowr xiirta ah waa iska badan yihiin ku dheeraan mayno waagii hore waxaasu ma jirin waxaa laga heli jiray ama degmo dhan laga heli jiray ama beelo dhan iyo qariyad dhan ama qayro dhan iyo haddii ilaahay kuusama ogol yahay horta wixii jeesa oo ku yaraaba lagama heli jirin iyo degmooyinka midnaba waa un maaragtay meelaha kayrada ah ama beelaha ama guryo bolosha ah yaa laga yaabaa in kuwa yeelo noocaasahoo oo ah kuwo xoolomadadariina ama manooyo ah in lagu arki jiray marka waxaa jiray barbaar manooy ah kaasoo ahaa mid hameenkiina dhaantooyinka iska tuma maalintiina geedaha heeraha duleedkoodaa hadhsada oo haddana intuu geelasha ka daba taga caana ka soo cadbo maalintii oo aan geelooda iyo geelasha kale kale aqoonin kaasoo ah mid uun dhaantada iyo waxyaalaha la midka ama ciyaaraha iyo waxyaalaha la midka ah u bambaxay amaba aan ahaynba mid ciidanahoo wax loo dirsado dadkuna ayna ciidan ahaan u aqoonin maalinkii dambe ayuu oday lixdan jir ah hararkiisii ku seexday xoogaa show hilibahoo meesha u yaallayoo loo dhigayna waa uu cagtuu mariyey markaasaa odaygii isaga ahaa ayaa dacwada aad u badiyey oo deegaankii oo dhan gaadhsiiyey wiilkaasu saasuu ii galay hararkaygiina wuu ku seexday wixiina cagtuu mariyey nin oday ah ayaa helay oo u yeedhay maalinkii dambe markaasuu yidhi waryaa mid ma og tahay suu yidhi haye mid maxaa markaasuu yidhi lixdan jir hararkiisana laguma seexdo hadhimadiisana lagama cuno lixdan jir hararkiisana laguma seexdo hadhimadiisana lagama cuno ayuu ku yidhi ilaahuw ku anfac waa mid innagoo dhan ina anfacaysa haddii aynu sida ay tahay u qaadanno oo lixdan jirku aynu ogaanno inuu xushmad mudan yahay kaasoo ah sida abaydinka oo kale in isaga loo ilaaliyo wixiisana loogu tixgeliyo waxaa kaloo intaa dheer lixdan jirka dee lixjecladu waa ay ku badan tahay sidaas darteed ayuu ugu digo wuxuu yidhi lixdan jir hararkiisana laguma seexdo hadhimadiisana lagama cuno ayuu ku yidhi bal sidaa ula soco barbaarkaaga indhoqobayska ahee manooyiga ohow mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamkii iibi waxaa la yidhi dagaal waayeel ka dood ama diidiyey dagaal waayeel ka doodiyey ama diidiyey